isboortigu waa isdhexgalka bulshada waxa uu door muuqda uu ka qaataa hanaanka isdhexgalka bulshada oo kala jaad ah si loo yareeyo dhibaatooyinka soo noqnoqday ee ciyaal weerarada ayuu cabdulaahi xuseen sheikh gudoomiyaha ururka kubadda cagta degmada tani johar waxa uu maamulka degmada tani johar ugu baaqay in kaalin maalgelineed uu ka qaato qabashada tartanada kubadda cagta ee heerarka eeda bida sida iyo xitaa u seventeen oo ah todobiyi toban sana jirada kaasi uu maamulka xiriir kubadda cagta u codsaday in la qabto sanadkiiba mar horta maamulka degmada waxaan ka codsanaa maamulka degmada asagana waxaan ka codsanaa lix afar bil kadib afar bil kadib sanadkiiba afar mar saddex mar in koob la qabto ayagana taas waxaan waxaa lagu badbaadaa ciyaal weeraradii inay meesha ka baxdo ilmihii oo ciyaal garaabada meesha ay ka baxaan ilmihii haddana oo ayakana oo caseeyaha inay meesha ay ka baxaan isboortsiga inaan ku mashquulino oo si habsami leh degmadii uga socdo ilaan waxaan lagu yaqaano waa isboorti haddana ma hayan maalmahan ugu dambeeyey isboorti waxaa hore u qaatay leeyihiin odayaashii shoongala hore u qaatay isboorti weli waa yaallaa ma qaadin shoongale si keligiisaa baxay laakiinse anagaa wax qabsala degmada iyo gobolkaba waxaan ka codsanaa ayagana in ay nola shaqeeyaan si aan ayagana ugu mashquulin siyaasadda ay u gelin isboortiska waa isdhexgal bulsho far kaliyaad fool ma dhaqdo ilaan fiishay bixisaa oo keliya dhalinyarada ayaga waxaan codsanaa in ay anigana dhowr marna waan raadiyey inay kulammada ay saan u badiyaan ay ciyaartooyda cuslaatay ayagana sidoo kale waxaan ka codsanaa inay ila shaqeeyaan hadalka gudoomiyaha ururka kubadda cagta johar ayaa imaanaya xili maalmihii dambe magaalada tani johar ay kusoo badanayaan dhalinyaro kooxa kooxa u abaabulan kuwaasi oo ku kor hardamaya goobaha bulshada ay ku kulmaan